Machadka Barashada Diinta Islaamka iyo Machadka Barashada Diinta Islaamka iyo Arrimaha Bulshada ee Al-Misbaax iyo magaalada Gaalkacyo ka goobaday xaflad shahaadooyin lagu gudoonsiiyay waan laka abaalmariyay arday baratay culuumta shareecada islaamka iyo arrimo bulshada munaasabada hawey baa ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamul goboleedka Galmudug bahda walbarashada culimada deegaanka wayna meelasay lanka hambaliyay ardada baratay culuumta shareecada islaamka iyo arrimo bulshada maamulaha guud ee Machadka Barashada Diinta Islaamka iyo Arrimaha Bulshada ee Al-Misbaax ayaan kooreynta ku dawayay munaasabada ardada shahaadooyinka la kasiyay
hadda waxaa noo fadhiya waa dufcadii shanaad waxaan rabaa halkan maanta qalajibiyaasha in aan xuso cadadka ay la-eg yihiin dugsiga sare waxaa ka qalijibinaysa macadka almisbaax maantay oo dufcadii shanaad ah siddeetan iyo saddex arday halka ay ka qalinjabinayaan dugsiga dhexe lixdan iyo toddoba arday wadarta guud ee macadka almisbaax maanta ka qalinjabinaya sidaas waxay ku noqonaysaa boqol iyo konton arday
hadduu ardayga maanta markaad tagto koofida aad tuurtid oo kitaabihii kala lubaan oo aad kuwa aan waxbaran aa hore u raacdid dhibkeeda ay leedahay waalidkana waxaa leeyahay dadka ardayga waxaa layidhi dariskaa diinta kuu yeel baa layidhi ardada ardada la dariska ah ama ilmaha waxbaran oo ilmihiina la dariska ah ku tashkiiliya inay waxbartaan tacaalaa waana jaamacadaha yimaaday oo wuxuu ka mid noqonayaa cusub inkastoo xogteedaana hore oo la socon masna waa ku faraxnay maanta marka imaamu shaafici halkaan ku aragnay waa jaamacad caalami oo la yaqaanowa marka waxaan codsanaynaa jaamacadda guddoomiyaha ka codsanaynaa xaafadaha xaafad kasta inaad geysaan gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo maxamed cabdi cilmi iyo gudobahay munaasabada shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay ardada baratay shareecada islaamka iyo arrimo bulshada ardayda hadda ka qalinjabisa ee waxbarashada maadiga ah markay hadda waxbarashadii dhammaysteen oo ay ka soo baxeen ilmihii wakhti badan baa la geliyey dhaqaalo badan baa la geliyey maskax badan baa ka baxday guriga markuu soo fadhiistay wuxuu yidhi ama shaqaa laygeeya ama waa tahriibaya taariikhkuna dhibaatada uu waalidiinta gobolkan ku yeeshay ama ku saamaynta uu ku yeeshay waa wada ogsoontihiin in ubadkii inta la xirxidho iyagoo la jir dilahayo qofkii lasoo tuso qaarkood u dhintay qaarkood u jajaban yihiin ay qolo ugu xaraysan yihiin waalidkiina markaas kurba u siyaaday ilaahay waxaan leenahay inaan ka saaro dadka hadda markaan xidhan kuwa hadda ku qalqaalo jirana ilaahay qalbigooda ha ka tiro